waxaa magaranaysa markasta weerarada kasoo magaranaysa ciidamada booliiska oromia ay soo qaadayaan markay kusoo qaadaan meelaha xuduudaha aan la leenahay oromia iyay kusoo qaadaan shacabka soomaalida ee degan iyaga oo magaranaysa meelahaana dad meelana ay dadka shacabka soomaalida deganayeen dad nabadgelyaha oo wax magaranaysa haysta ayna jirin iyo iyagoo magaranaysa qaabaysan oo nidaam dawlad ku socday soo weeraraan oo dhibaato aada u badan baa ka jira dad badanna way ku nafwaayeen meelo badanna magaranaysa guryo badanna magaranaysa waa lagu way kuna laguna barakacay way ka jirta way ka jirtaa taas arrintaas iyaguna waxay leeyihiin liyu booliis baa shacabkii laynahaya
horta waxaa dhaanta waa ton horta waa teer magaranaysa waa tan baa dhaanta layidhi mugtan ciidamo meesha magaranaysa ciidamo kasoo burqanayaan ee gaadiyaal lagu ajibayo gaadiyaasha dawlasha magara dawladda magaranaysa lagu wado ee markasi lagu daabulayo waa la arkaya horta waa la arkaya horta ciidamada liyu booliiskana shaqadan shaqadooda ma shaqay hayaan shaqa magaranaysa waxay laa magaranaysa magaranaysa al-shabaab bay horta lay magaranaysa iyo la halgamaan in ay ciidamo ay ku lug leeyihiin dhibkan la sheegahayo maxaad caddaynahooda haysaan ciidamada oromia inay ku lug leeyihiin caddeymo cad baa la hayaa inay magaranaysaa markastina xataa iyadoo kalaadhin mediagooga u kalaadhin inay markasti lahaydhin waa isdaafacaynaa iyayna magaranaysaa markasta iyay magaranaysaa soo dhigaan markastina waxaa la qabanayaa iyagoo macalbaajii wata iyagoo macal magaranaysaa musaabaqayaashoodii magaranaysaa wata kuwii magaranaysaa ciidanka ahaa ee la garanayo oo iyagoo la garanayo dresskoogi sitay magaranaysaa yaa dagaalka yaa dagaalka wada ilaa iyo hadda maxaa dhimasho ama dhaawacood noo xaqiijin kartaa maadaama waxa shaqadan fulinayo uu ciidan yahay maleeshiya boolis yihiin waxaa horta dad badan ba horta ku naf waayay dad badan oo magarasa iyagoo u la sita lalaaya baa jirto qabalyaashoodii magarasa laga laga barakiciyey iminka kadibna magarasa magarasa iyagu dadka soomaalida ay kugu sugan yihiin sacaadatul wasiir arrintan xadku way soo jiitantay mar hore waa iyadii afti ay dowladda federaalku qabanqaabisay ee dhacday mar dhow waa iyadii madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida iyo madaxweynaha oromadu ay heshiis soo kala saxiixdeen maxaa xal waala loo gaari la-yahay horta waxaa magaranaysa haddaan ku bilowna tii magaran referendumka la qaaday ee labada kilil magaranaysa laga qaaday shacabka soomaalida waxay suubta ku diidanayeen waxay hayd ugu tilmaamayeen absadan waa abti xaaraan ugu tilmaamayen waxay ahayd ka fulinayey ka tirinayey ka goobjoogaha ka ahaa ka magaranaysa federation microbaka joogay waxay wada haayeen orame horta dadku wada haayeen ka meesha ilaalinaya ciidanka hadday tahay ka tirinaya magaranaysa wada hadday tahay ka federaalka ka yimid haddii ay tahay ka federation microbaka jooga hadday tahay dad oromaa magaranaysa ayaa dhammaantood ahaayeen waxay magaranaysa sababta abay ugu tilmaamayeen dadka soomaalida waa dad xaaraan magaranaysa waa dad magaranaysa referendum xaaraan ah tusaalehaan haddaan soo qaadana qabalee jirjiyo u jira shan kilometer oo magaranaysa boorarta kaaramada kasoo jeeda meesha magaranaysa dugsiga aqoonta agteeda magaranaysa iyaa lagu diray yaa magaranaysa waa dawladda oo magaranaysa oromia waa dad meel soomaalidu degan tahay laakiinse xagga oromia ilaa imika heshiisii kama ana qaadin oromadu waxay idinku eedeynaysaa in aad dadkii oromada ahaa jijige iyo dhulka soomaalida ka eryeysaan oo dhib uu jiro marka intaad is eedeynaysaan maxaa xal ood haysaan dawladda deegaanka soomaalida etoobiya maaha ama shacabka soomaalida etoobiya maaha shacab dadka miskiinta ah ee birmagiyada ku dhexnool horta dad leynayo dhaqan noola maaha dadka magaranaysaa iyagoo nabad qaba intoo la ururiya magaranaysaa si nabada horta lagu wareejiyo qof la dharbaaxina xataa kuma jiro dhammaan dawlad deegaanka magaranaysaa meel kastay joogaan oromia iyay joogaan annaga magaranasa dawladda deegaanka soomaalida iyo shacabkeegu magaranaysa go-aanka geesinimada ay qaateen waxa weeyaan xataa waxaa dhaqankeena inaan fulino la qaata dhaqanka soomaalida qofka dhaawac haddii lagu qabto intoo la daweeyo in la celiyo oo caruur iyo maantida magaranaysa in magaranaysa lale lakin dadkoogii loo celiyo iyaga oo nabad qaba iyaa dhammaan lagu wareejiyey magaranaysa iyaa dawladda oromia lagu wareejiyey